madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland wasiiro iyo xildhibaano iyo sidoo kaleeto maamulka degmada kismaayo ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha wejiga labaad qeybtiisa labaad ee mashruuca wadooyinka laamiga ah marka uu dhagaxdhigu soo idlaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan waxa uuna u mahad celiyey cid kasta oo gacan ka geysatay habsami u socodka dhismaha wadooyinka laamida ah ee ka socda magaalada waxa uuna si gaara u xusay doorka ay shacabka kismaayo ka ciyaarayaan dhismaha wadooyinka magaalada marka waxaan aada uga mahad celinayaa ficlan mashruucani inuu siduu yahay u socdo bacdallaahi waxaa sabab u ahaa dadka shaqada ku jiray waxaan weliba aada ugu sii mahad celinayaa dadka reer kismaayo jajbagar reer kismaayo oo arkay waddadu dantahay ugu jirtay waxay ku tahay maalintii ugu horreysay markii la bilaabayay mashruucan jidkii hoose xeebta marayay qof waliba wuxuu ka hadlayey mitir yar in laga dumiyaa inay caqabad ku tahay maantana dadku iyagaa ka hadlaya qolo maalmaha qaarkood canaano badan iyo wax badan habaar soo duubaysaba ducadoodu waxay ka badantay habaarkoodii iyagaas nasakhaya sababtoo qofku wixii waxay u yeeshay macnay u samaynaysa mashruucani markaa wasiir aad baad ugu mahadsantihiin waan u mahad celinayaa nuurcadde ilkana adeerka ay inkastana iga daawen yahay iyo qoladan injineerada iyo tiimka wasaaradda howlaha guud la shaqeynaya mashruucan gacanta ku haya kulligoodba sida xilkasnimadooda iyaga iyo degmada ay uga shaqeeyeen inaan caqabad iyo dacwad iyo isqabqabsimin ayna uga iman waxaan rajaynayaa ciddii wax dhisan weydoo dhan inaan annaga lanoo soo shifti gareeyo annagaa diyaaro waan xaaqaynaa haddii layna xataa magaalada kulligeed hala banneeyo laamaa laga dhigayaa diyaar baanu nahay aad baad u mahadsantihiin shirkadda dhisaysa waxaan odhan lahaa shalay raadkaa qolo hortiin baa jirtay ha ku fashilmina waxbaa lanaga waayey iyo lacag baa goday ha odhanina idinkuna wasiir waxaa isku dayaa broseyska iyo sida shaqada ku socota inaad fudaydisaan wixii idinla soo jirsada had iyo jeer oo ayna noqonin in istaafka kale uu ku yimaado aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaan waddooyinka dhammaystiri doono aniga sharaf bay ii tahay idinka sharaf bay idiin tahay dadkoo dhan waxay u tahay sharaf inaan helno magaalada kismaayo halka waddaa hadda dhexda ay lahaan jirtayna iyadana waxaan rajaynayaa inaanu helna in dagaxtir lagu sameeyo dib dhagaxjabinta iyo ilaa garoonka la isku xidha markii mashruucan hadda faystreegiisu uu dhammaado aad baad u mahadsantihiin